kulan ayaan la qaadanay ganacsatada ku ganacsata garoonka diyaaradaha aadan cabdulle asmaan muqdisho kuwaasoo inta badan ah ajaanib iyo soomaaliba ujeedada u tagnayna waxay ahayd in ganacsatadaas canshuurta ku waajibtay inay bixiyaan in lagu wargeliyo wasiirada aan ku tagnayna sidaa u sheegtayba waa wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka sidoo kale wasiir ku-xigeenka howlaha guud wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda iyo agaasimayaal guud iyo maareeyaha saadaasha duulista iyo hawada iyo mas-uuliyiin kale marka waa dareemi kartaa cadaadka intaas la eg ugu ta u tagnay meeshana waxay ahayd inaan tusno ganacsatadaas inuu dhammaaday waktigii muxua isla xisaabtan la-aanta
maadaama aad heedeen wafdi sidaas u culus oo heer wasiir ah ma ogeydin inta aadan meesha tegin ganacsatadaasi inay waddanka kusoo galeen si sharci ah amaba wax ay ka hayeen riboodkaas ma hayseen maxaase idinkaga soo baxay marka riboortka dawladdan cusub aada bay uga shaqaysay oo muddo lagu daba jiray baaris dheerna lasoo la helay statisticada ama macluumaadka dhabta meesha ka jirta iyadoo la ogaaday boqol iyo konton iyo toddobo ganacsi in meeshaas ay ka furan tahay hoteelo iyo isugu jira iyo maqaayado iyo muxuu ahaa guryo la seexdo iyo ganacsi kaleba islamarkaana la ogaaday boqol iyo konton iyo toddobadaas sagaal kamid ah oo keliya oo weliba sagaalku ay shan yihiin ganacsato soomaaliyeed afarna ay yihiin ganacsatada ajaanibta sagaalkaas oo keliya ay ahaayeen ganacsatada bixiya canshuuraha ku waajibay sababta wasiirada noocaasoo kala duwan u tageenna waxay ahayd kow ganacsigu wuxuu u baahan yahay shati ganacsi oo wasaaradda ganacsiga inay bixiso tahay la hubiyo meesha ay ka ganacsanayaan meeshii kuwa ay saxda inay tahay waxaa ku jiray wasaaradda howlaha guud la hubinaya dhismaha ka socda meesha inuu yahay dhismo iyo qalabka dhismaha la keenaya inuu yahay kuwo sharciga waafaqsan waxaa kaloo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo aada loogu dhiirigeliyey in muxuu ahaa shaqaalaha ay shaqaaleysiinayaan oo weliba aada loo hoosta looga xariiqay shaqaalaha oo maaragtay laborarka wax la yidhaahdo ama dhismaha ama xamaali ha noqoto ama nadaafad ha noqoto oo ajaanib ah ay keenayaan halkii soomaalida dhalinyaradeenna shaqla-aan ay ka jirto taasna looga digay inaysan macquul ahayn oo lagula xisaabtamayo marka ujeedada intaas bay ahayd runtiina fariintii si ugu cusleedna waan u gudbin waayahay mudan wasiir marka tirada shirkadaha aad sheegtay iyo dadka ajnabiga ah ee meesha ka shaqaynayay ma sahlana marka dowladda soomaaliya maanta oo keliya ayay ogaatay shirkadahaasi iyo dadka kale ee aanan laga warqabin ee dhinaca ka degan muqdisho wallahi waa laga warqabay waxaan waxay ahayd wax muddo socday oo dhinacna waxaa la soctaa meesha ujeedada marka horeba hay-adaha qaramada midoobay iyo midooda africa ayay ahayd in sababta loo dejiyayo maclumaa dalka amnigiisa iyo nabadiintiisa ay ka shaqaynayeen shirkadahana shirkado waa wax loo yaqaano contractors oo ah inay dadkaas iyo kasii u sameeyaan wixii ay u baahdaan oo adeeg ah taas ayaa horta keentay muddo waxaa laisdhex socday iyadoo soomaaliduna ay daneyneysay dadka ajaanibta ganacsi ka dhex sameynaya soomaaliya in la dhiirigeliya lasoo dhaweeyo muddana dowladihii isbedelayay dowlad walba ay ku dadaalaysa inay wax qabato laakiin hadda xukuumaddan aad mooda inay aada arrimaha isla xisaabtanka muxuu ahaa ay tahay mid joogto ah oo lala dagaalayo musuqmaasuqa taasna ay keentay in meelahaas loo arkay in ahmiyad gaara la siiyo ra-iisul wasaaruhuna waxaasaa la socotay uu sameeyey guddi hoosaad maamulka iyo maaliyadda ah oo wasiiro ka kooban guddigaas ayaa muddo shirayay macluumaadka wixii lasoo helayn taas ayaa keentay in shirkan maanta loogu yimaado runtana loo sheego waaya markii aad runta u sheegteen maxay idinkuga jawaabeen ganacsatada iyo shirkadaha degan airbortka waxay caddeeyeen inay diyaar u yihiin inay wixii waajib iyo xuquuq iyo u leeyahay inay inay gutaan annagana u ballan qaadnay in wax laga wixii macluumaad u baahan yihiin sidii ay muxuu ahaa wix lagu leeyahay loola xisaabtamayo loogu imaan doono shirkad walba la hor fariisan doono waktigay soo degtay inta jeera ganacsiay samaynaysay wixii faa'iide ay samaysay waxaasoo dhan way jiri doonaan la xisaabtan dhaba iyadiina maaragta waa ay aqbaleen wixii hadda ka dambeeya unbaa loo gudageli doonaa sidii wixii canshoos ku waajibtay looga qaadi lahaa dhammaantood